عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المنان بما أعضى ay baabu dami lmannaani weeye kii manno sheeganayay bal ceebayntii iyo dembigiisii bimaa acdaa wixii uu bixiyey ku manno sheeganayay oo wixii uu bixiyey ama sadaqo waajiba ha noqoto sakadii ama tii kale sunno ahbaaba noqotee bal manigu kollay demi unbuu noqonayaa kaa dembigiisii iyo wixii dee inuu bal ku soo arooray taas xagga dembigiisa iyo camalkiisa wuxuu ku mudanayo ama madna sheegadkaa waxa uu ka heli waliqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yihi aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi huma laa yutbicuuna maa anfaquu manan walaa adaa waa ayad horena baab ugu soo dhigtay aynu kuba soo maray oo xaggii bal maalan dee ti uu riyaayo uba soo dhigtay baabkii uba soo dhigto ayadana iyadana bal markaan soo aragnay iyo umuurihii halka uu soo daliishaday ayaddana macnaheeda waan soo marnay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa xoolahoodii bixinaya ku bixinaya fii sabiilillaahi aan raacinahayna madna sheegad ay ruuxii ay waxsiiyeen ugu madna sheegtaan iyo dhib ay dhibaan dee ajrigoodii bay leeyihiin oo ajir badan inay leeyihiin baa inoo horeysay laakiin haddii dee bal waxa weeyaan infaaqii uu mani raaco uu markaas ada uu raaco waa ta aynu soo marrayba iyadana dee taasi inay burinayso ajrigii inay burinayso thawaabkii ay burinayso ruuxo wax ajriya wax thawaabo ugu jira aanu jirinba iyadana hore waanu soo ogaanay bal markaa kol haddii weliba infaaqii fii sabiilillaahi manigii uu buriyey dee infaaqii taa kaba hooseeyey iyo sadaqadii lala baxayeen taa ahayna min baabi awlaa inuu buriyo weeye oo waana ta uu baabku uba baabaysan yahay bal haddaba sheekuna tarjamada intan buu kuba koobay ama dee wax kale soo muu aroorin macnuuna annafaqa fii sabiilillaahi markii ruuxii bal taa kumana sheeganaya ruux madmuuma uu noqday waxyaalaha kaleen fii sabiililaahi ahayne dee tadawucaadkii iyo tabarucaadkii ama waajibba haba noqotee la bixinayana min baabi awlay noqon markaa demigiisu iyo dee inuu camalkii burinayo waxaana jirta xadiidka saxiixa muslim kuba sugan oo abudar alkhifaari xadiidkii ah sheekhu ma warin saasaanu xadiidka usoo dhigan oo bal markaa uu ka mid ahaa halaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim saddexdii maxaa ka mid ahaa almannaanu aladii laa yucdii shayan ilaa manna bih waa saddexaan ilaahay la hadlayn maalinta qiyaama dembigoodin aanu ka dahirahaynba cadaab daranna leh waxaa ka mid ah kaa isagu hadiyo goor madna sheegtee wixii uu bixiyey ba markaa ruuxii ugu madna sheeganaya uu siiyey waciidkaasu leeya ajrigii waa buuro horta harji ma jirtee bal dee ciqaab baa u dheero ah inuu cadaab aliima laba kulmo inuu cadaab aliba laba kulmo bal taas buu baabkeedii yahay intaas baana uu aayadba kuma kaaftoomeen sheekhu raximah llahu tacaala xadiidkaas iyada halkaa kuba yimina ee muslim kuba sugana dee isagaan kitaabkiisa kusoo saarinoo saas baanu usoo dhigan walow dee macnihiisa uu ishaarayo oo uu tarjamadan kolley iyo umuuraha ula yimi dee taasna ishaara ay uguba sugan tahay baabu man axaba tacjiila sadaqati min yowmiha baabu bayaani man bal wuxuu baabaysan yahay ciddii bal waxa weeyaan axabba jeclaatay tacjiila sadaqati sadaqada dedejinteeda sadaqadina dee waajibkii iyo sunniiba way kulansanaysaa sakadii markay wakhtigeedii gaadhay waajibto tabarucii kale ama tadawucii kale uu bixinayay min yowmiha maalinteedaasba inuu dedejiyo macnaha waxa weeye waa istixbaab iyo inay taasi mudan tahay waa xadiid aynu salaad kuba soo marrayna ayuu inoo keeni doonaaye macnaha waxa weeyaan waa istixbaabkii ruuxii kol haddii sadaqadii uu fursadeedii haysta uu ku bixin lahaa hadday sadaqo sunno ay tahay iyo dee waajibkii markuu waqtigii goobuuxsamo xawlkii inaan la dibdhigin la taswiifin waayo wax ku iman doono war uma hayo mawaanicduna way iskaba badan tahay geerina laga aamin ma aha bal maalan markaase wixii in loo degdego hore laysagaba bixiyo taas khayrulbiri caajiluhu bay yidhaaheen baab bal maalan taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa abu caasimin can cumara bni saciidi can ibni abi mulaykata ana cuqbata bna alxaarisi radia allahu canhu xadaahu xadiidka hore inuu soo maray rijaashuna kolley waa rijaashii saxiixa dee kitaabka iyagana ha ku kala badnaadeene laakiin kusoo noqnoqonayay cumar ibnu saciid ibni abi xasanna waa nin reer bani nowfal oo reer maka ah oo dee hiqo ah taasba weeyo dee kutubtaba inoogu wada suganoo isna hore inoogu horreeyo xadiidkiisu cuqbat ibnu xarita saxaabigaas baa yidhi abuu caasimna iyo waxaynu soo aragnay waa daxaak ibnu makhlade isagoo waasida kaga warinaya imakana waa ka waasida la-aan kaga warinayo waa dabaqada koowaad ee mashaayikhdiisa wuxuu yidhi markaa cuqbat ibnu xaris baa u waramay ibnu abi mulayko qaala wuxuu yidhi sallaa binaa waana tukiyey anabiyu sala allahu calayhi wasalam alcasra salaad casr buuna tukiyey faasraca waad markuu salaadii ka baxayba si aan caadadiisii ahan buu deg deg intuu u kacay buu dadkii intuu sii dhex maray sufuuftii ayuu xaggii uma dakhala u degdegayo uma dakhala albeyta gurigiibuu galay falam yalbas haddana marisii raaginoo ma nagaanin an kharaja min an kharajo macnaa kumuu sii raagin gurigii hore ugaba soo baxay faqultu waxaan idhi macnaa faqultu lahu aw qiila lahu ashak macnaha rasuulka ilaahayna waa arkay dadkii inay qariibsadeen oo ay la yaabeenba surcadan oo deg markaas ay iyagii leeyihin talo maxaa yimiyo maxaa soo kordhay markaasuu faqaala wuxuu ihi isagoo bal markaas dee surcadiisan iyo sababteed caddaynaya kuntu waxaan ahaa khallaftu mid reebay oo kaga tegay filbeyti guriga kaga imid tibran tibri tibrigu waa adigu dahabkii barhkood baa isaga ku khaas yeela barhna dahab iyo fidada intaan dee la shiilin een ciid iyo waxaa lagaba saarina ama aan dee siyaaqo kale loo samayn taas baa tibri lagu magacaabaa haddaba tibri min asadaqati sadaqada ka mid aha waa la keenay dad baa keenay oo dee rasuulka ilaahay baa loo keenoo sadaqay ahayd si loo bixiyo kii baan xusuustaan kaga tegay gurigaan kaga imo fa karihtu waxaan nacay an ubayitahu caawa inaan u hooyo oon bariyo caawa mas-in guriga uu ku baryo faqasamtuhu dee waanu amray oo amarkiisay ahayd oo markaa dad joogay umu wada qaybine iyagii buu dee uu qaybiye faqasamtuhu waan qaybiyey xadiidku kolley horeynuu soo maray dee salaad dhexdeed baynu kuba soo marray baab uu u dhigtay ba ruuxa isagoo salaadii ku jira xaajo xusuusta oo kale oo markaa dadkii luquumahoodii ama taa ka taltallaabsada dee waa xaajada u xusuustay daraaddeed baab horkaas aynu kitaabsanaad kuba soo maray imikana waxa weeye rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee xadiidka riwaayada kale inooguma sugnayd tadakurkaase tibrigana waa loo keenay oo maaha tibri sii yaalay gurigee waqtiyadaasaa loo keenay si uu u qaybiyo oo uu dadkii baahnaa ama dadkii mutay uu gaadhsiiyo salaadiina markay gaadhay waa soo galay oo waxaa la arkaa dee malaa waqti la yar qaybin lahaana way soo martayba ama waa ka shuqloomay ama waa taasun rasuulka ilaahay baa salaada dhexdeedii intuu ku xusuustay ayuu muu sugin inta uu waqtigii uu kici jiray ee uu tasbiixdiiyo dhammaysan jiray ay gaadhayaan markuu salaadii ka baxayba weliba dadkii isagoo sii dhex maraya ayuu xaggii gurigii ayuu qabtay oo markaasuu tan yidhi waxaan nacay an ubayitahu halkanna weeye maxalu shaahidku oo dee tarjamo kale si ibnu halkan ibnu munayir yidhaa waabay noqon laydoo istixbaab buu kaba cabiray lafdigana xabbaan kaba qaadanayne hadduu kaba cabiruu tarjamadii kaba dhigto dee karaaha uu halkan kaba dhigto lafdigay sariix kuba tahay waaba iyadan noqon lahayde marka intan weeyaanoo markaa maxay tahay shaygii khayrka ahaa ee ruuxu makansaday in loo degdego ayaa mudan maxaa kaba mida sadaqadii sadaqadii ama zake ha noqoto ama sadaqadii kaloo imika way ka acamsantay in dee kol haddii waqtigeedii iyo furs ay gaadhay ruuxuna uu makansaday inuu qaybiyo sakadiina aanu debdhigin oonu waqti kale la sugin sadaqadii uu marka ay u suurto gashay inuu wax sadaqaysana uu iskaba u degdego waayo aafaadku way iskaba badayin oo aafaad baa iman kara mawaanic baa iman karta geeri laga aamin maaha taswiifkuna kolley hadhow baad samayn iyo hadhow baad samayn oo kale kolley ma fiicno dee waxaa laga yaabaa marka dambe ee waqtigaa uu dibdhigayaba inuu makansanba waayo umuuri aanay sidii uu markii hore ay ahaayeenba aanu noqon bal matalan markaasna dimadiisna dhaqsay u beri noqonaysaa oo haddii sake ku waajibtay bay ahayd waajibkii saarnaabay dimadiisa dhaqsa ugaba beri noqonaysaa bal waxa weeyaan dee umuurahan khayrkan uu degdaye musaaracadan khayrkuna oo wax ilaahay raalli gelinayo ajri ziyaada uu kuba helayo waa halkan istixbaabka mawaanic iyo waxyaalahaasna dee waa kan kalaba ordaya kuba timaado uu hadhow laba makansan waayo bal markaa waa taas baa mudan oo xadiidka tayada inoogaba sugan an ubayitahuna bacna waa dee halkan uu dhigaya baata rajuli dakhala fi leyluun waa barintiyo inaan aan bariyo oon caawa halkii dee gurigii uu habeenkuba ugu galo taas baan isagoo agtayada kuba sugan ayaa nacay baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh baabu taxriidi cala asadaqati washafaacati fiiha baabu taxriidi baabu istixbaabi taxriidi weeye boorin dadka lagu booriye istixbaabkeedii wuu baabkeedii yahay cala sadaqati sadaqada wax in lala baxo wax la sadaqaysto faritaankii dadka la farayay lagu dhiirinayay lagu boorinayay bal taa istixbaabkeedii buu baabkeedii yahay iyo washafaacati shafaacadii fiiha macnaa ergadii oo ruuxu shafaacadii oo bal dee cid kale ayaaba dee isagii dadkii waa lagu boorinayaa kolley tanna waaba shafaacadii oo ciddii la islahaa waxbay bixinaysaayoo kale oo ruuxii uu dee erga ahaan iyo taa uguba tago isagoo ku dhiirinaya taasna oo halkaa shafaaco ka gelaya ma cid baahanuu og yahay bal isagii u hadlaya oo dadkii kaleo loo hadlo weeyaanoo bal iyadoo waa shafaaco baabkeed loo hadlo si bal iyagii dee baahna wax loo siiyo ciddii karaysay ay waxu siiso bal taas buu baabkeedii yahay kolley taxriid iyo shafaacana labadoodaba wuxuu leeyahay waxaa ka dhexeeya isagoo ibnulmunayir ka soo qaadaya isalu raaxati lilmuxtaaj ruux baahan oo dee kii wixna waa wixii la siiyey waxna waa loo howlgalay oo loo sacyay bal si uu helo labadaba raaxo oo la gaadhsiiyo ruuxii baahnaabaa meesha kuba sugane waxay ku kala duwan yihiin xaggan tarkiibkan marka la eegiyo taxriidka sadaqaduna ajriga sadaqadu leedahay iyo waxa laga helayay iyo fawaa-ida ay leedaho laysu sheego ayay taxriidka iyo tarkiibka noqonaya shafaacadna macno su-aal baa ku sugan oo ciddii oo wax la weydiinayo leeya bal ruuxaasi waa baahan yahe ogow ama waxaad karaysa si ama taas oo kale oo iyada macno su-aal ruuxii la weydiinayo ayaa shafaacadii ku sugan tanna waa iyadoo fadliga iyo ajriga ay leedahay iyo bal matalan taas oo kale laba sheego oo tan iyada macno su-aaleed baa kuba sugan laftiga taxriidna dee imika waa cala sadaqa isagu waa ka acamsanyo dee taxriid haddaan eegna luq ahaan aan eegna wax la isku booriyo kaloo xataa sharkina waa soo gelaya ama shafaacadii de waa shafa waxaa fiican ee toosan ee erg laga ergogelayo xadathana muslimu qaala xadathana shucbatu waa muslim ibnu ibraahim alfarahidi qaala xadathana cadiyun cadiy bnu thaabit weeye horaynu usoo wada aragnay raggan can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal haraja الnabiyu salى اllahu عalيyه waslm rasuulka ilaahay baa baxay yowma ciidin maalin ciideed fasalaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday dadkii buu tukinayey musalihii buu tegay lam yusali ma tukana qablu waa qabla salaati اlciidi walaa bacdu iyo bacda salaati اlciid oo waa dee axaadiidii ciidaynu soo marnay mid kaba mid ah oynu horena usoo marno dee salaad ka horeyso sunno ana salaada ciidu ma laha mid ka dambaysana ma laha markaa salaad kamuu horreysiin kamanaan dambaysanya markuu musallaa gaadhayba salaadii buu galay markuu khudbadii dhammeeyeyna rasuulka ilaahay waa ka noqday halkiioo waxba ma tukan uma maala waa markuu khudbadii dhammeeyey wuxuu u leexday cala nisaai oo raggaa dee ku dhowaa dumarkuna way ka dambeeyeen mukabiraatu sawtna ma jiranoo waxaa la arkaa dee raggii hadday waa ciid laysu wada yimo meel kale laguma tukanayo kuwii cawaalida madiinana way yimaadeen inaan rasuulka ilaahay hadalkiisuba aanay khudbadiiba gaadhin baaba dhici karto rasuulka ilaahay isagoo isla malaamaad maqashin buu iyaga xaggoodii u kacay haddana isagoo wacaydaya oo umuuraha waati aynu soo wada marnay iyadoo axaadiidu intan kaba dheer tahay wa macahu maciisana rasuulka ilaahay waxaa bilaalun bilaal fa wacadahunna dumarkiibuu wacdiyey wa amarahunna wuxuu amray waa halkan taxariidnimaka dee waa taxriidkii sadaqadii an yatasadaqna inay sadaqaystaan sadaqa la baxaan dee kollayna fadliusheeg fadliga sadaqadna oo kuba sugnaayo waakiil aha dee inay naar lagaga badbaadayo badbaado ugaba noqonayso isagoo sheegay inay uu arkay inay ahlu naarka iyagu u badan yihiinba markaasuu camalkan amray waa camal keenaya sadaqadu badbaaday keenaysaa naar laga badbaado fajacalat waxay noqotay ahaatay almaratu haweenaydu waa haweenaydii iyaga ka mid ahay dumarkii fadhiyay tulqi inay tuurayso mara bilaal uu hayay ay ku ridayso alqulba qulbigu waa siwaaradii ama waa shuuliyadii waxaan dee gocmaha iyo cududa ama iyo dhudhummada ay dumarku kuba xidhaan taasba weeye waa guud ahaanba barhkoodna waa idaa kaana min cadmin ayay idhaahaane qulbigu waa kaas walkhursa khursiguna waa waysaaqyadii ama wixii dhaga ay gashanayeen macnaa dumarkii iyagoo u degdegaya sadaqadii may suga intay guryahoodii ku noqonayaanee wax kale bal u baadhbaadhayaan haddii gurigoodii ama raashin ay ka helaan ama wax lacagun kaba helaane xullidoodii ay iskuba qurxinayeen ee ziinada uba ahayd waxay gacmo ku xidhanyihiin waxay luqun kuba xidhanyihin iyo waxay dhaga kuba xidhan yihiin tii bay soo saarayeen oy ku ridayeen maradii uu bilaal hayay ayay kuba ridayeen iyagoo u degdegaya sadaqadaa rasuulka ilaahay amray taas u degdegaya dee taxriidku waa inooguba sugan yahay halkan xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna cabdالواxid qال xadaثna abu burdةa بn cabdاللahi بn abi burdةa qال xadaثna abu burdةa بn abi muسى can abiه radي الlah canه koley sanadku dee waa sanad aynu soo aragnay khaasatan dee dhammaantiiba horta intan dambena iyagoo sidan isugu xigo aynu soo maray walow dee usluubyo kale dhici karta aynu kusoo aragnay isagoo dhiganayo burayd halkan dhigtaba bal maalan waxaa laakiin nuskadayda taalla ma garan kara inay cidi ila wadaagsanayso cabdulwaaxid dabadi xadaanaa abu buraydata buraydata oo ismi musaqara ah oo laakiin dee umaan aqriyin anigu abu burdaan aqriyeye dee kolley taasi ma jirto kunyadiisu waa abu burdata awowgiina waa isla kunyo isaga iyo awowgii isku kunyo weeye marka abu burdahan maxaa la yidhaha saynu horeba u soo marray waa burayd ibni cabdilaahi ibni abi burdata weeye xadiidkan ayuu ka warinayaa awowgii abu burda isaga magaciisa waan hubnaa oo waa burayd eh awowgiise magacaas kunyadu kuba shuhroobayoo caamirna way yidhaaheen xaaritna way yidhaaheene bal kunyadan buu leeyahay abu burdata markaa burayd markaa halkan abuburdat abu buraydata ii taallo sawaabku waxa weeye in la yidhaha abu burdata oo ismigu aanu musaqar ahayn waayo kunyada burayd abu burda weeye awowgiiba isla kunyayiin marka muxuu yidhi xadaanaa abu burdata isagu hadduu abu burda yahay uu xadiidkii inoo warinayo oo cabdulwaaxid uu yidhi xadaanaa abu burdata abu burdatana muxuu yidhi xadaanaa abu burdata waa awowgiina waayo waa burayd ibnu cabdillaahi bni abi burda saa inooba taalla wuxuu ka warinayaana awowgii abu burdata ayuu kaba warinaya abu burdahaas baa ina abi muuse alashcariya abu burdana wuxuu ka warinayaa aabihii oo markaa waxa weeyaanuun saddexdan dee isku qoyska ah laba way isdhaleen midna waa ka dambe oo ka yar ayaa u awoowe aabihii laakiin cabdullaahi ibnu buraydata kuma jira sanadkaoo inooga mid maaha eh kaas baa xadiidkii iyaga kuwada sugan oo kala warinayaba qaala marka abu muuse wuxuu yidhi alashcari kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa jaa-ahu marka uu yimaado assaa'ilu ku saa'ili waa ku wax weydiisanayoo baryaya aw dulibat la dalbo ilaahi xaggiisa xaajatun ama xaajo lagaba dalbo qaala wuxuu odhanayay saxaabadii la fadhiday isagoo la hadlaya ishfacuu ergeeye tu'jaru waa laydinka ajrisiin wayaqdi llaahu ilaahayna waa xukumayaayo calaa qadarayaa goynaya calaa lisaani nebiyihi carabka nebigiisa sala allahu calayhi wasalama maa shaa wuxuu doono macnaa waxa weeye rasuulka ilaahay iyadoonu dee kaana laa yaruddu daaliba xaaja dee laaba ma odhan jirin haddaanu markaa waxayna wacdi iyo dee hadal fiicanunbuu kuba celin jiray ama uguba ballan qaadi jirayba weeye laakiin haddana saxaabadii buu arinkan kale iyo shaygan khasladan kale khayrkaa kuba dhiirinaya isagu uma baahnayn ruuxa imika saa'ilka inaa cid kale ula hadasho ama kan xaajada doonaya in dee loogu ergeeyo markaa uu dadka daraadoodu ama hadalkaa uu aqbale uu wax ku siiyo taa umaba u baahnayne laakiin waa guud ahaan si uu doonay rasuulka ilaahay iyagii barayo kuba markaa dee ku tarbiyeynayo oo wuxuu odhanayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa ku daalib xaaji yimaado ishfacu maxaanaa shafaaco qaadoo ciddii dee waxa weeyaan idinku aa xaajadiisa gaadhsiin kari lahaydeen cid aanu gaadhiba karahayn ama ula hadli lahaydeen ruux idinka idiin soo joogsanayoon isaga uba joogsanahaynba ama waanu dhib yaraan kuba gaadhayn taas la yimaada shafaacada markaa maxaa jirta tujaru ay yaxsul lakum ljr wey ajri baa ka helaysaan shafaacadii intan dambana maxay tahay wayaqdi llahu calaa lisaani nabiyi maashaa dee iyada ruuxii saa'ilka ah ama ruuxii dee waxa weeyaan xaajada doonayey waqti kasta waxaa la arkaa wixii uu doonayay inaanu diyaar ahayn oo waqti uu helo wixii iyo waqti aanu markaa rasuulka ilaahayba wuxuu gacantiisa kuba jiro oo uu siyaa aanay jirin labaduba way dhacaysay laakiin ruuxii shafaaco qaadayay haddii xaajadii uu isagu ergada kaba ahaa ama shafiica uu kaba ahaa ay gudanto ajrigii waa leeyahy haddii xaajadii lagu guulaysan waayana isagu ajrigii uu leeyahy markaa taas bay macnayto macnaa ama xaajadii ha gudanto aad dee shafaacada u gasheen ama yaanay gudbinbe kollay ajrigii iyo hawaabkii idinku waa leediinoo kuma xidhna ruuxan shafaacadiisii dee marka la aqbalo wixii ciddii u markaa shafaaco qaadaya ama ergada u ahaa xaajadoodii ay ku guulaysato markaa inuu ajri helayo marka kale se uu isagu hungoobayo kani u hungoobay xaajadiisii ma helin laakiin isaga kolleyba ma hungoobayo ajrigii ilaahay subxaana watacaala agtiisa waa kaba helaya ishfacuu shafaaco qaada tujaru waa laydinka ajrisana fii kuli alaxwaal sawaan qudiyat ilxaajatu am lam tuqda wayaqdi llahu ilaahayna waa xukumaya calaa lisaanihi nebiyihi rasuulka ilaahay carabkiisa dee maa shaa wixii uu doono ama min qadaa'in iyo dee cadama qadaaba kolba wixii dee say dee suurtagalka noqota xadaanaa sadaqة bn اlfadl qaal ahbaranaa cabdat can hishaami can faadimata can asma radia allahu canha qaalat anaha qaalat sanadkana waxaan filaya cid aynu isu sheegnay inaanay kuba jirin in la ysku yar baraarujiye xusuusinuun mooye dadkan aan magacyadoodu inoola socon halkan oo cabdana waa ina sulaymaan hishaamna waa ina curwo weeye faadimana waa faadimo bintulmundir horeynuu soo maray waana haweenaydiisii uu qabay isagu iyadaa ka weynayd waana ilmaadeero labadooda aaba curwat ibnu zubayr iyo mundir ibnu zubayr waa wada walaalo labadaa curwo iyo mundirbana waxa wada dhashay asma ayaa dhashay oo markaa labadoodaba ayaybay u tahay oo ee labadooda aababa waxaa dhalay waxaa dhashay asmaa bintu abi bakrin radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala lii wuxuu igu yihi annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay laa tuukiiha xidhin oo weelkaaga iyo kiishkii ama jawaankii ama weelkii wax ku jireen ee ay dee kuugu jireen ama raashinka ama waxyaalahaasoo kale afka dee xadhigga ha ku adkaynoo haba xidhin weeye macnuuna waxa weeyaan uun oo imaka halkan dee macnuu yahay alikaa waa shadu ra'si lwicaaya bilwakaaye waa dee sadaqu amraya rasuulka ilaahay inay wax ka bixiso amraya waa weelkoy intay xadhiggii ku adkayso aanay ina wax ka bixin oonay kaba sadaqaysan taas weye oo fa yuukaa calayki adigana lagaa xidho oo dee wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifu wixii aad bixisaan ilaah baa bedelkii iyo ciwadkii idin siinaya ciwadkii baa ilaah idin siinaya haddii ruuxii wax bixin waayo dee isagiina wuxuu helayaa ma jirto khalafkii uu heli lahaa iyo risqigii halkan lama siin lahaa ee kiisa kaba badnaa laguma siin lahaa ilaahayna uu ka haysanaya waa laga xidhayaa isaguna haddaba laa tuukii ha xidhinoo bal maalan macnuuna waa maxay uun annahyu can manci sadaqa taasun bay tahay macnuu uu noqonayaa waxa weeye ha xidhin waa weelkii iyo waxyaalahaas iyo wixii ay wax kugu jireen fayukaa calayki adigana lagaa xidho oo taas lafdiga dambena waa la midoo xadaanaa cuhmaan ibn abi shaybata can cabdata wa qaala macnaa waa sanadkii hore ayaa dhan waa xadiid mawsuulo uun isagana haddana riwaayaad iyo meelo kale iyo durug kale waa inoogu keeni doonaa macnuna waxa weeyaan markii hore sadaqatu bnu lfadl ilmarwasi baa cabdat ibnu sulaymaan xadiidka ka wariyey imikana cuhmaan ibn abi shayba ka warinaya cabde intii ka dambaysana way noo joogtaa hishaam iyo faatimo iyo asmaa way israacayaan laakiin halkii laa tuukii fa yukaa calayki ayaa maxaa dhacay labada laftiba markaa riwaayaad kalena way ku yimaadeen maaha uun cabde ee qolooyinkii kale hishaam kaba wariyay iyaguna labada laftiba way ku wariyeenoo labada laftiba way jiraanuune ayaa maxay d laa tuxsiiha koobin oo waa wixii dee bal maalan alixsaana halkan sheekhu wuxuu leeyahay deeyn oo arintiisa waa macrifatu qadri shay wasna w cadadana manaa macnuhuna waa sadiidadoo wixii aad tiriso dabdiso ood koobto aada doonaysana inaanad waxba kaba bixin oo fa yuxsiya allahu calayka adna ilaahay kugu koobo wixii dee risqaa wixii bedelkaa helayo na labada riwaayaba macnuhu waxa weeyaanu nahyin uu rasuulka ilaahay kaba nahiyayo sadaqadii inay wax la baxdo iyadoo dee sadaqada aanay mancigaas ama sadaqada aanay la baxayn sababteedu ay tahay waxani waa dhammaan ay kaba cabsanayso dee marna waa tan tay weelkii ku adkaysay oo kale kol waa tan dee tirinaysa ee dabdinaysa ee koobaysa bal matalan waxaasna waa mancu sadaqati can khashyata nafaado macnaa waxa weeyaan sadaqadii oo la bixin waayo oo lala bixi waaya waxay sabab u noqonaysaa barakadii ruuxan waxaan loo barakayn lahaa iyo khalafkii iyo ciwadkii loogu soo bedeli lahaa labadiba inay ka go-do waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala ruuxan dee wixii uu bixiyey wax ka badan buu ugu bedelayaa waxaanu ugu barakaynayaa bal matalan tiibuu waayaayo haddaba taas baa macnuu yahay oo labadaba waa nahyin layskaba nahiyayo sadaqadii in la manciyo dee waa khashyata nafaadoo sababtuna waxaasaa kaba dhalanaya weeye barakadii oo ka joogsata wixii ciwadkaaya uu heli lahay oo laga manciyo taasbaa kaba dhalanaysa ayay tahay marka imanka halkan xadiidku baabku waxaa baabu taxriid cala asadaqati washafaacati fiiha kii hore ciidda taa way inooguba sugnayd taxriid cala sadaqa kii abuu muusa alashcari shafaacadii baa inooguba sugnaa kanna iyadna macno dee taxriidku waa kuba sugan yahayoo in taxriidkii wuxuu uguba sugan yahay kol haddii rasuulka ilaahi iyadii uu ka nahiyayo inay weelkeedii adkayso ay daboolkii ama xadhiggii kuba adkayso ay dabdiso iyadoon waxba kaba bixin ahayn macnuhu waa boorin uu ku boorinayo sadaqa inay la baxdo taxriidkiibaa halkan saasuu inooguba sugan yahay baabu sadaqati fii ma stadaaca kale waa abwaabda axaadiid macnahoodna ay daahirka yihiin sadaqadiina bal waxa weeye dee midi waa tii naafilaad imanka kitaabkan aan kuma jirno zaka maha uun sakadii waajibkahayd ee sadaqadiisi guudba ee axaadiidtii kuba timi iyo abwaab kala duwan oo kuba timi waa taas kolkol alfaadaha sadaqada ee imanaya waxay shamlinayaan tii waajibka ahayd iyo tii sunno ahaydba way shamlinayaanoo way ka acabsanyihin dee barhkoodna marka la eego dee alfaadaha qaarkood waxaabay kuwan hore ay noqonayaanba dee kuwa qaarkood sadaqadii dee aan waajibka ahayn baabay noqonaysaa laakiin sadaqadii si guud ee taxriidkaa layskuba boorinayo barhkood dee waabay waajibo ruuxii uu ku dambaabaya hadduu bixinba waaye umuuro uu inooguba wada sugayin kolley axaadiidtii sikada toos u taabanaysay ee ama ansibadii xoolaha mawaashida kaba hadlaysay ama axkaamo kaloo ay leedahay ama masaariftii iyo waxyaalaha caynkaasoo kale ah dee wax inoo dambeeya haddii a la idhaayo markaa dee adigu kolley cashara ka yar horeyn doono eh ama ma sii dheeree waa wax inoo bilaabmi doono biidn illaahi tacaala baabu sadaqati fii ma stadaaca baabu sadaqati haddaba sadaqadii uu ruuxu sadaqaysanayay fii ma stadaaca wuxuu karo oo macnaa haba yaraada wixii uu kolba heli karo iyo wixii uu karayo sadaqadii uu laba baxayay waa taas iyadana waa dee madxigeedii istixsaankeediiyo bal wixii kuba tacalluqay ayuu baabkiisii yahay xadaana abu caasimin can ibni jurayjin waxadaanii moxamed ibni cabdiraxiim can xajaaj ibni muxamedin can ibni jurayjin qaala anahu qaal macnaa waa laba sanad baa xadiidkii uu sheekhu halkan israaciyey qeybta hore dee xagga dambe ay ku kulmayeen midi waa isagoo abu caasim inabiil ka warinayo isna ibnu jurayj marka ibnu jurayj iyo abu caasi iyo bukhaari abu caasim unbaa u dhaxeeya sanadka labaad ee uu ku laamayna moxamed ibnu cabdiraxiim waa xaafidkii saaciqa laqabkiisu ahaa iyo xajaaj ibnu moxamed alacwar almisiisi ayaa ibnu jurayj u dhaxeeya oo markaa labada sanadka hore caalisan waayo dee abu caasim waa ka wen yahay maxamed ibnu cabdiraxiim in badanna waa ka wen yahay oo min kibaari shuyuukhi ama maxamed ibnu cabdiraxiim wax weynoo sidaasa bukhaari kama weynaa sanadunbaabu ka geeri horeeyo bukhaari hadduu laba boqol iyo lixiyo kontonkii dhintay saaciqa laba boqol iyo shan iyo kontonkii buu dhintay laakiin xagga kaleu sagaal sanadood ka yar da-weynaa oo toddobaatan jir buu ku dhintay halkuu bukhaari labiyo lixdan kagaba dhintay bal matalan markaase laakiin waa dee min sikaari shuyuukhi marka ibnu jurayj iyo maxamed xajaaj baa u dhexeeya laakiin abu caasim cidi uma dhexayso xadiidku se waa mid keliya waana xadiidkii asmaa imakaan kaba soo baxnay qaala wuxuu yihi markaa ibnu jurayj ahbaranii ibnu abi mulaykata can cabaad bni cabdillaahi bni zubayri ahbarahu can asmaa binti abi bakrin ibnu abi mulayka ii warramay buu yihi oo waxa weeyaan waana reer taymo kolley asma iyo isla reer babay ahaayeen ibnu abi mulaykahana waa reer bani taym dee waa jiribkaa dee uu markaa reer taym la odhanayo abubakar iyo jiribkoodii unbaabu isaguna waa taabiciye wuxuu xadiidka ka warinaya cabaad ibnu cabdillaahi bni zubayr markii dhoweydna haashim iyo faatima may hishaam iyo faatima isku xigay waa qoyskii une cabaad ibnu cabdillahi bni zubayr baa akhbarahu u waramay can asmaa binti abi bakrin oo iyaydii ah radia allahu canhuma annaha ja-at waxay timi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay u timi faqaala wuxuu uhi laa tuucii ha weelayn o dee waalkii oo lagu guro waxa weeyaanoo wacaytu shay-a macnaa xafidtuhu weeye haddii la yidhaha awcaytu oo ta xadiidku yahayna eeg haddii la yidhaha awcaytu imaka alcilm oo kale waa xifdi la xifdiyo awcaytuhuna macnaa jacaltuhu fi lwicaa weeye oo weelkii ha kurdhina waa saa laa tuukiidii oo kale iyo macnaa waa weelkii wixii aada haysatay ee ama raashin iyo waxyaalahiiyo waxyaalahaasa adigoo sadaqadii diidaya adigoo doonaya inaanad waxba ka bixin ha weelayn oo weelkii ha kuba ridno fa yuuciya allahu calayka ilaahayna kaaba weeleeyo waa min baabi lmushaakalo dee adiga waa inama aljazaau min jinsi alcamal adigii haddaad iska dee matalan sadaqo la bixi weydo taa naftaadii iyo wixii kaba mancina inaad sadaqo la baxdo ilaahayna subxaana watacaala barakadii iyo ciwadkii iyo khalafkiyo ajrigii aad iyadna sadaqadii ku helid waxaasoo dhan baad waayeysaa kaaba go-aya laa tuucii fa yuuciya allahu calayki erdakhi bixi weeye la bax radkhiguna waa waxa weeyaan waa adigu kale waa alcadaa alyasiir baaba laydhaa waa wax la bixiye yaroo ujeedadu wixii haba yaraado intay karaysayba weeye dee kol haddii waxa weeyaan markaa arrintu ay tahayna iyadii wax ama gurigii iyo waxyaalaha ku keenay ijxaaf iyo ama wixiiba hadhow iyagii baahi ay kuba timaada intay wixii iskaga wada bixiyaanna taasba waataynu soo marootii loo jeedayba maaha ee waa wixii kolba ay karaysay ka go-ayay taa la bax weeye irdaki hamsadna waa hamsatu wasli wey hamsadad oo aradku walcadaa lyasiir ma stadacti ay maa dumti qaadirata mustadiica san xaafid oo halkan kuba sharxayo aimada kalemaada mawsuulay kaba dhigeen waana cayniinsta dariiqiisuu maray umaadii oo darfiya lagaba dhigo macnu uu noqdo irdakhi ay infiqi weeye bixi wixii aada haysay wixii aada ka karta weeye oo wixii ka go-a eed ka karaysa kala bax ma stadacti ay maa dumti mustadiica inta aad tahay mid karaya intaad wax bixin karayso haddaanu ruuxu karahaynba laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha inta aad tahay mid mustadiiceed wax karaysa inaad waxbixiso waxbixi wixii yar haba yaraadee waxbixi shiqa tamra waa taa xijaabba noqonaysay ee inta aad tahay mid karaysa infaaq la bax de haddii mawsuulo laga dhigana waa sidaan filayo aimada sharxada kitaabka barhkood iyaguna tay kaba dhigeen kuba fasireen irdakhi maakii waxaad bixisaa irdakhi maakii ay ladii istadacti aad kartay waa waxa aad karto ma waxaad karaysa un kolley waa taasu oo wixii aad karaysay markaa bixi ee ku sahlana markaas ee ku fududa babun asadaqatu sadaqadu tukafiru lkhadi'ata sadaqada lala baxaa dembigii ayay kafaaro u noqonaysa oo dee sadaqadii kolley faa-iido adduunyana way leedahayo wixii ruuxu uu la baxay ilaahay subxaanahu watacaala waa u soo bedelayaa waana kaa rasuulka ilaahay kuba dhaartay sadaqa inaanay maal nuqsaamin ahayn arrinku ama barako wixii uu hadhay loo barakeeyo haba noqoto oo xisi ahaan hadduu u nuqsaamay macna ahaan uma nuqsaamayo ama dee ilaahay meel kaleba waxa uga keeno ha u soo bedelee bal khalaf bay leedahay adduunyo arrin kalena way leedahayoo dembigii ruuxu uu gelayee kaba dhacayay ayay waxyaalihii mukafiraadka lagaga dhaafayay ay tahay waa dee shay iyaguna fadli ukhrawiya dee waxaa kaloo iyadna jirta ajrigiiyo hawaabkii lagaba siinayay oo waa sadaqada waxyaalihii kaba dhalanayay baabunna waan tanweynenaynaa marka asadaqatu tukafiru lkhadiicatana mubtadiya khabar bay noo noqon sadaqadu khadiicada ayay asturtaa baabbiisa tirtirtaa xadaثna qtaybaة qal xadaثna jrيir عan الأcmaشh عan abi waa'ili عan xudayfaة radي الlah عanه qaala anahu qaal wuxuu yihi xudayfaة bn الyamaan qaala cmaru radي الlah عanhu cumar baa yidhi xadiidkan waxaan filayaa waaila salaad baynu kuba soo marnay xaggan dee salaaduna inay kafaaray kuba ahayd oo salaaduna waxyaalihii dembiga laguba dhaafayo halkaasi uguba soo arooriya salaad ee meelo kalena uu ku keeni doonaa xadiidka oo inoo dambeeya kolley wuxuu yidhi waxaa odhanaya xudayfa qaala cumaru cumar baa yidhi radia allahu canhu ayukum kiineebaa yaxfadu haya oo xifdisan xadiida rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam can ilfitnati rasuulka ilaahay xadiidkiisuu fidnada kaba warramay macnaa fidnada rasuulka ilaahay xadiidkiisa uu kaga warramay ama jaanibka kuma haya majliskiisii baa la joogaa madiinana way ahayd walow markan dambe uu sheegayo xudayfa dee ciraaq buu kaba yimo markuu ciraaq ku noqday ahayd oo raggani ciraaq bay kaga wariyeen ee imika xadiidka abuwaailkan iyo masruqan iyo qolooyinkan maaha majliska iyo madiina inuu ugu sheegay ciraaq markuu kusoo noqday ayukum yaxfadu xadiida rasuulillaahi sala allahu calay wasalam can ilfitnati qaala wuxuu yihi xudayfa qultu waxaan idhi ana aniga axfaduhu xifdisan oo haya kamaa qaala si uu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaan u hayaanu xafdisanahay qaala markaa cumar baa yidhi inaka adigu xudayfow calayhi waa rasuulka ilaahay korkii la jari-un mid ku dhiiran baabaad ahayd oo tahay ama calayhi calaa xadiidihi ee fi lfitnati la jari-un mid ku dhiiran baa too macnuuna waxa weeye xudayfat bnulyamaan sidii laguba yaqaanay waana saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam halkay dadku khayrka iyo waxaa kaba weydiinayaan isagu sharkuu weydiin jiray markaa maxay ahayd waa si dee bal markaa uu isagaba ogaado isagaaba yidhi oo halkaa ay khayrka kaba weydiinayaanbu isagu sharka markaasaa dee waxyaalaha fitantee dhici doono oo kale oo dhan rasuulka ilaahay wuxuu ka maqlayna hagaag buu hayay waayo iyaduu ihtimaam u lahaa waaba intayadu ku dadaalayay inuu waxyaalaha fitanta iyo umuuraha iyo wixii shara inuu ogaado dee rasuulka ilaahay buu taa weydiin jira uu kuba dhiiran jiray fa kayfa qaala haddaba sidaasaad ahaydee see buu yidhi oo rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi markaa qultu waxaan idhi rasuulka ilaahay baa markaa odhanaya hadalkiisii maha markaa waa dee qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam fitnatu rajuli ninka fitnadiisa fii ahlihi ehelkiisa ahaatay iyo waladihi ilmihiisa iyo wajaarihi jaarkiisa waa fidnada jaanibkaas kaba imanaysa manaa fidnadu xaqi iyaga ay ku lahaayeen haddii uu kubadda taqsiir falo ku gaboodfalo oo iyagu xaqoodii dee aanu ilaalinoonu gudin isaga xaggaas dee ismiba halkaa ugu jiro waa fidna oo kale bay tahay hadduu iyaga daraaddood waxaan u toosnayn uguba dhaco ehelkiisan iyo waladkiisan waxaan toosnayn ama kasaba meel aan dee ay ahayd in wax ka kasbado aanu kaba kasbado bal adigu wax mukhaalafoo sharcigo dee sharcigu uu diidan yahay iyaga daraaddood uu sameeyo oo kale iyadna fidnay noqonaysaa marka fidnadu taqsiirkii xuquuqdoodiina wuu kaba iman waxaa kaba imanaya iyaga daraaddood inuu wuxuu sameeyo dee uugu dhaco waxyaala dee shareecadu ay u diidayso ama kasabkii ha noqoto ama umuuro kale haba noqoto iyaga daraaddood daacad iyo umuuraha ugaba shuqloomo taasoo kale ay kaba jeediyaan dikrigii ilaah iyo daacadiisa iyo waxyaalahaasi waa fidno haddaba fidnada jaanibkaasa tukafiruhaa waxaa kafaaro u noqonaysa asalaatu salaadii iyo wasadaqatu maxalushaahidku halkan weeye sadaqadii iyo walmacruufu macruufkii marka haddaan macruufkii san kuba dayno alamru bilmacruufidaa dambe aynan kuba fasiran waa wixii fiicnaay oo dhanoo markaa dee macruufkii wuxuu noqon tacmiimun bacda takhsiis salaadiiba macruufkii bay ka mid tahay sadaqadii ka mid bay tahay wixii kale ixsaankii iyo tabaruci iyo umuurihii dee waa wixii kaste wanaagga lagu wanaaggiisa lagu yaqaana xagga sharciguba macruuf weeye haddaba umuuraha caynkaasi kafaaro ayay waxyaalaha dee isaga kaba dhacay ee dee bal maalan dembi ahee umuurahan kuba tacalluqsan kafaaro ugaba noqonaysa qaala sulaymaanu sulaymaan wuxuu ihi sulaymaan waa acmashkii imika sanadkee nooguba sugnaa qad kaana waxaabuu ahaa yaquulu wuxuu ujeedaana sheekhiisii abuu waa'il mid yidhaahaba awqaadda qaarkeed alsalaatu wasadaqatu walamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar oo halkaa walmacruuf bedelkeeda dee asalaat iyo sadaqa way nooguba sugnaydeen ayaabuu waxa weeyaan odhanaya xadiidka markaa uu warinayay iyagu kaba maqlayeen alamru walamru bilmacruufi wanahyu cani ilmunkar macnaha waxaa wanaagsan oo dadkii loo sheego waa daaco waxa xumoo laga nahayaa waa daaco iyaduna wixii xaggaa kaba yimi kafaaray u noqonaysaa ruuxii waa lagagaba dhaafaya qaala markaa cumar baa wuxuu ihi markuu intaa ku yidhi laysa ma ahaaninoo haadihi waa fidnadaa aada sheegaysae jaanibkaa kaba imanaysa uriidu mid u jeeda anigu ma ihi anigu fidnadaa uma jeedo taa adimaka aada xadiidkeeda sheegtay walaakinii uriidu fidnadan aan dileeyay yaa xafidsan rasuulka ilaahay xadiidkii kuba xadiidkiisii xaggaa kuba tacalluqsanaa waxaan u jeedaa allatii fidnadaasoo tamuuju macnaa kacaysoo isbaraanbaraysa ka mawjilbaxar saa badda mawjadaheedoo kaleo macnaa iyadu waa fitanta markay weynaato ishirdiyaysa isku dhacaysa isbaraanbaraysa sidaa badduba markay kacsan tahay mawjadaheedaasi ay isugu dhacaan oo kale macnaa waa fidnadaa dee dadkii markay timaado qatli ka imanaya acraad lagu tacadiya kaba imanaysa taasoo kale dee fitintaa weyn allatii tamuuju ka mawji lbaxr taas baan u jeedaa qaala wuxuu yihi xudayfa qultu waxaan idhi cumar buu la hadlayaa laysa calayka korkaaga ma ahaanin biha waa bi hadihi lfitnati ya amiira almuminiin ba'sun ama biha fiihaana halkan malaha riwaayadka qaarkood way dhaceen macnaa adiga xaggaaga bihaa sababta taa fidnadaa aada sheegayso ba-sun wax dhiboo adiga korkaagoo kaa soo gaadhaya ma jirto adigu fidnadaa waad ka badbaadaysa fidnadaasi adiga kuma soo gaadhayso oo dee waqtigaagiina ma haleelayso wax dhiboo adigu taa aada uga cabsato oo kaaga sugani ma jirto ayaan idhi baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynaha fidnadaas aada sheegaysa alatii tamuuju ka mawji lbaxri baabun muqlaqun albaab xidhan ayaa adiya fidnadaa idiin dhexeeyo dee waaba siday barhkood ku odhan jireen iyagoo xadiidkan og yaa qufla alfitnati oo fitanta qufulkeedii oo kale oo macnaa albaabkaa xidhan ayaa adiya fidnadaa idiin dhexeeyo macnaa inta aad joogto fidnadaasi ma soo baxayso marka adiya iyada albaab xidhan oonay soo dhaafahayn ayaa idiin dhexeeya qaala wuxuu uhi cumar fayugsaru afa yugsaru hamsadiisi fahamkaan qadaraynaa miyaa la jebinayaa albaab albaabkaa miyaa la jebinayaa dee markaa ay fidnadu soo baxayso weeye aw yuftaxu imika waa xidhan yahay albaabka miyaa la jebinayaa mise waa la furayaa qaala wuxuu yihi xudayfa qultu waxaan idhi laa waa bal yugsaru macnaa laa yuftaxu weeye halkan lama furayo e bal yugsaru waa la jebinaya albaabka albaabka waa albaab la jebinayo qaala wuxuu yidhi cumar baa odhanaya fainahu baabkaasi idaa kusira haddii la jebiyo lam yuqlaq abadan weligiiba lama xidhayo oo macnu waa maxay albaab iminka haddii la furo dee maxaa sahlan albaabka aad furtay in dhib yaraan lagu xidho laakiin albaab la jebiyey lama xidhi karo lama xidhi karo dee beri dambe in albaab dambe loo doono isagii may wixiiba waa jaban yahay meeshii lama awdi karayo marka kol haddii la jebiyo dib looma xidhayo lam yuqlaq abadan qaala wuxuu yidhi xudayfa yidhi qultu waxaan yidhi ajalha waa si aad sheegayso waa xarfu dee jawaaba ma xarfu tasdiiqsa nacam oo kale hayo kol haddii la jebiyo dib uma xidhmayo qaala wuxuu yidhi imika tan waa raawiga xadiidka xudayfe kaba warinayay isagu taasuu ugaba warramay arrintaa isagii cumar dhex martay fahibna abuu waail baale waxaan ka haybaysanay an nasalahu inaan weydiino man ilbaabu dee albaabku markaa waa shaksi albaabku kuu yahay albaabkan dee la jebinayaa ku yahay ayaan ka habeysana ujeedada markii uu xadiidkan u sheegay xudayfa abuu waail iyo jamaacadii kalee fadhido masruuq kaba mid yahay ayaa inay albaabkii umuu fasirine ayaa waxay de waa sheekhooda xurmadii ay u hayeene waxay ka haybaysteen oo dee bal ay ka inay weydiiyaan oo yidhaahaan albaabkii markaa su-aashaa laba yimaadaan faqulnaa waxaanu ku niri masruuqi masruuqoo kuba dhiiranaa dee mansilada agtiisa ku leeya aqoontiisa iyo taasoo kale oo dee isagu waxaan weydiinayay salhu bal weydii albaabku kuu yahay halkii kumay weydiina masruuq bay yidhaaheen ama ay dee halkiiba iyadoo la jooga kudhaha masruuq weydii masruuqoo bal weydii albaabka qaala wuxuu yidhi abwail baa odhan fasa'alahu u weydiiyey faqaala wuxuu yidhi xudayfa odhanaya cumaru radia allahu canhu albaabu albaabkaasi waa cumaru cumar cumar weeye albaabkaasi hadda jebintuna maxay noqon waa dilkiisa waa umuuro aaga taas cumar waa nool yahay markaa cumarna tan waa og yahay dee isagiina waa kan ogaa marka waxaa fitantada albaabkan xidhan ee fitantu intaa uu joogo aanay soo dee dhaafahayne dadkii dhex aanay dee markaa dadkii aanay asiibahayne waa cumar weeye dee haddii ay noqoto furitaan la furayo dhimashay noqon layd dhimashay noqon layde laakiin waxa weeye dee jebintu maxay noqon waa qatligiisio waxaan idhi buu yihi waa cumar xudayfa ihi waa cumar qaala wuxuu yidhi abuwaail baa odhanaya qulnaa waxaanu ku nidhi facalima cumaru man tacni adigu adiga saa yidhi dee meeshiinayna majliskaas cumar markay wada joogeenna waxba lama fafasirin facalima afacalima hamsadiisa fahamkan halkanna qadaraynaa miyuu ogaa ogaa uu og yahay cumaru cumar man tacnii ciddad u jeedo cumar miyuu ogaa ciddad u jeedo albaabka ciddad ula jeedo cumar miyuu garanaya qaala wuxuu uhi nacam haa kamaa ana duuna hadin leylatan macnaha cilmi yaqiin ah oo la hubo oon shaki lahayn ayuu ogaa inuu isaga yahay oo siuu ogaya kamaa ana duuna ay kamaa yuclamu sida loo og yahay ana duuna hadin berri sokadeed leylatan habeenin ahaato dee imaka maalintaa de waaba habeenkii baaban joognaaye laakiin berri maxaa inaga xigta maalinta berri habeen baa inaga xigta taasi waa wax la hubo wax yaqiinoo ruux shaki kama gelayo haddii adoo maanta jooga lagu idhaa berri in caawa ay ka sokayso saa uu u garanayo cilmi yaqiina inay berri ay ka sokayso caawa ama habeenkaasi uu kaba sokeeyo ayuu u garanayay albaabkana kuu yahay iyo waxa uu yahay iyo arrintiisaba uu u garanayo taas buu yidhi kollayna waa halku keeni doona calaamatu nubuya deges xafnu xajarna maka halkan kumuu sharxin kitaabu salaadna waa horeeye laakiin waa axaadiiu xaaleeyo wuxuu dee kuba sharxaya arrinkaa waxa ah rasuulka ilaahay shay qeybuu kaba waramay waa macaalimtii ama calaamaadkii nubuwada dee sina waa uga dhacayo marka calaamaatu nubuwa ayuu ku keeni doonaa kolle calaamaatu nubuwana waa kitaabka bartamihiisa unbay noqon ama haddaanu qeybta yar hore in yar soo yar raacin oo kale taasoo waa badulkhalqi dabadi ayuu bal maalan calaamaatu nubuwa iyo dee taas kuba keena marka wuxuu uhi wadalika kaasna oo halkaasuu kuba sharxayaay hadalkii xudayfa wata ani waxaa weeye kaasi ani anigu de waanay dhacdo markii cumar la dilay dabadeed kolley khilaafadii cuhmaan baa timi sanadihii hore dee howluhu waa ida iska deganaayeen laakiin malaa lixdii sanadood hore dabadeedba waa tii fitantii ay bilaabantay fitantii weyneydna dilkiisii bay kaba dhacday markii dambena kamabay joogsano dee si maalintaas waxa weeyaan seeftii galka looga saaray iyadoo ruux muslima lagu ekaynayo ama ruux muslima dee lagala hortegayo dabataa aan aragnay maka fitanta uba badan iyo dagaalada u badan ee jira dad muslimiina dhexdoodba inay tahay bal maalan taas ay tahay oo muslim dhexdii un ay tahay haddaba wadaalika kaasna waxa weeyaan buu ihi anii anigu xadatuhu waan u waramay cumar waxaan ugu waramay xadiian xadiid laysa bilaqaaliidi aan aqaaliid ahayn macnaa waxyaalaha lagu qaldamo ee khada ah ee labsigu uu kuba sugan yahay aan ahayne wax xaqiiqo ah ayaan u sheegay aqaaliidna jamcu uqluudatin weeye kollayna ibnu qurqul oo dee horena in badan wuxuu kaba soo noqlay oo kollaan magaciisa idinku aad soo daydaydeen waa kitaabkan madaalicu lanwaar sheekha leh madaalicu anwaarna dee habeenada kolkii uu isaga kitaabkana kasoo naqlinaya waatii idanka kitaabkana iyo wixiisa aan sooba ogaana oo imankana dabco fiican baa lagu madbuceeyo lix mujalladoo qadar lagu madbuceeyey bal maalan waana in labadan bukhaari iyo muslim iyo muwada wixii alfaad qariiba ee dhacay ayay horta iyo magacyadana kolley way soo galaan riwaayadda riwaayaadka ikhtilaafkooda kollayna wax kale maahae waa nusqo ka mida uun kitaabka mashaariq ulanwaar ee qaadiciyaad leeyahay ayuu kaba mid yahaye haddaba isagaa wuxuu ku yidhaha xarafka qeynka marka uu joogo kollay nusqaduna imanka aad bay uba fiican tahay iyo sida loo taxqiijiye waa jamcu uqluudatin oo horta aqaaliidani mufradkeedu waa uqluuda markaasaa muxuu yidhaha wahuwa maa yukhladu fiihi wayukhda waxaan dee labsigu ku yimaado ama qalad ku yimaadee lagu qaldamo ama khada galo kaasba uu yahay uqluuda ay tahay markaasuu kusii fasira e laysa fiihi kadibun walaa wahamun oo arrinkan beenina kuma sugno aan u sheegay qalad lagu qaldamay oo la mooteeno kumaba sugna laakiin waxaa jirta xadiid bacda asxaabi sunan ay wariyeenoo in aadaabta xaggan waxbarashadiiyo waxaasna culimaduna ay kuba soo daraan oo markay dee aadaabtaa kaba hadlayaan daalibka iyo taas laakiin asxaabu sunan baa wariyo nahaa can iluqluudaati rasuulka ilaahay inuu nahiyey uqluudaadkaas taa nafteeda ayuu halkan tafsiirkeeda raaciyayoo waa faa'iidada walow aanu kutubtii uu sharxayay ama alfaadooda qabanayay aanu ka mid ahayn xadiidku kuma sugnayn iyadana muxuu dhahay iyada nafteedu waa isla mufrarta oo jamcu uqluudatin buu taasna ay tahay laakiin halkaa macnuu muxuu yahay waa sicaabu lmasaa'il wa diqaaqu nawaasil alatii yuqlad fiiha waa masaa-isha aada u daqiiqa ama adagoo kale oo markaa maxay tahay dee cid haddaad wax weydiinaysa dadka dee ama niyadooda xuntae ama doonaya tacaalume ismuujin aqoontooda ama doonaya ruuxan bal inuu qaldamo oo kale oo masaa-isha caynkaasee adag ee lagu qaldamayo intuu soo urursada ruuxii weydiinayo kale ujeedadiisna maxay tahay waa ruux ha qaldamo ood markaa halkaa aad wax tirtidhaahid oo kale iyo waxyaalo ama taas ayaa xadiidkaasi kuba yimioo waa bacda asxaab sunnaha can iluqluudaat oo markaa uqluudaadkaa kaleo waa islam mufradki mid ee jamcu uqluudatine taa muxuu ku fasiray waa sicaabu lmasaa'il wa diqaaqu nawaasil oo macnaa bal matalan ama halkan waxa weeye arrinkani maaha wax beena wax waham kuu sugan yahay wax dee lagu qaldamo khada iyo waxyaalaha ama takhliid kuba yimaada maahay hadal cad oo runa ayaaban u sheegay bal xadiidka maxalushaahidkuna waa taan aragno inay sadaqadu kafaaro ay u noqonaysa dembigii baabu man tasadaqa fi shirki uma aslama baabu man tasadaqa bal ruuxii sadaqaysa bayaani man tasadaqa ruuxii sadaqaysa fi shirki isagoo gaalnimo ku jiroo gaala uma aslama islaamay maxaa xaalkiisu noqonaya oo bal shardigan haddaan eegno baabun man tasadaqa fi shirki uma aslama macnaa hal yuctadu lahu bihawaabi dalika aw laa sheekhu muu jazimin oo dee kolley khilaafna bayna ahlcilmi waa jira miyaayn ajrigii sadaqadaa hore niya may jirin niyo qurbo horta may jirin ee laakiin shay khayroo daacaasa addoommo uu xoreeyey wanaag kaleu sameeyey sadaqa uu la baxay oo kale saymaka halkan inoo taalla ayuu laba yimo dabadeedna wuu soo islaamay camalka haddii uu muslim yahay maanta camal wanaagsan oo mudan uu ajrigu ka helaa noqonaya kol hadduu isaguna nooc qurbo uu ahaa dee ruuxan la yimi niyadii wax laga aqbali lahaa yaanu lababa imaninbe miyaa ilaahay subxaana watacaala ajrigiisa horena uu qorayaa mise taasi gaalnimay dhacday xaaladeedoo iyada axaadiid kale ay noogaba timi ruuxa gaalkii waxyaalaha caynkaasu sameeyey in adduunyada wax lagu siinayo adduunyadan in wax lagu siinayo taasunbay noqona lakiin wax ajri oo aakhiro uu leeyahay ma jirto bal xadiid buu keenayaa kolleyna waxaan filayaa kitaab aliimaan ee waynu soo maray iyadoo bal xadiid baan saa kuba soo mareen xadaثna cabdالlahi bn mxamedi qala xadaثna hishaam qala xadaثna macmar can الزhuriy can curwata can curwata can xakiim bni xizaami radia allahu canhu qala anahu qaal waxaa casharka inooguma sugnaa hishaam can faatima can waxa weeyaan asmaa marka dhoweyd baan soo aragnay hishaam can curwatana waandu dee kitaabka uu kuba badanyaho waxaa la arkaa dee haddaynaan habeen ama laba arag habeenka kale waaba de adugu waa dadka kitaab axaadiistooda ay badan tahay waxaana dee taas kusoo aragnay hishaam ibnu curwat ibnu zubayr inuu yahay maanta curwana waa jiraa laakiin dee halkuu kaga jira eg sheekhii bukhaari buu sheekhiisii yahay marka hishaamkii dee taabiciga ahaa ma noqonayo iyada halkan oo taabicigii ma noqonayo hishaamkani waa hishaam ibnu yuusuf sancaani waa yaman sanadku khaasatan macmar iyo marka halkan la eego marka waa hishaam ibnu yuusuf sancaani oo nin qaadino sanco ka ahaayo hiqo dee horeba aynuu soo maray waayo hishaamyadu kitaabkeenna kuma yaro oo dee toban in ka badan ayay tegayaan waxaa faraadiisa ah iyo wuxuu muslim la wadaagsadeebo intaa ay wadaagsadeen baba mala sagaal ku dhow eh isagiyo muslim ay wadaagsadeen dee kuwana waa la dheeriyey ilaa saddex kaliyana waa la dheeraanayaa hishaamyada kitaabka ku sugan midba meeluu sanadka ka galaba dee ma yara baan leenaho waa toban wax ka badan in qaybi ay afraadiisa tahay in badanna isagiyo bukhaariba isagiyo muslimba ay wadaagsadeen hishaamku waa qaadigii reer sanca weeye ina yuusuf wuxuu ihi markaas xakiim ibnu xisaam radia allahu canhu qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ara-ayta bal waxaad iiga warantaa ashyaa ashyaa kuntu aan ahaa ataxanasu biha fi ljaahiliya ku dee ku daacaysta weeyaanoo waa qurbo ahaan iyo ayuu ulaba imanayay taxanusku asalka hore lafdiga alxinsi ismigaabay noqotaa taxanusna muxuu noqon waaba ismigioo layska ilaaliyo ama ismigioo layska ilaaliyo sida taxarujkii oo kale iyo tahajudkii oo kale iyo lafdigaasoo manaa macnuhu yahay imaka tahajud marka hujuudi alhujuud hurdada lagaba dhigo waa hurdo ka tegitaankii hurdo laga tegaya dee daaca iyo salaad la tukanayo oo kale taxanusna waa ruuxii oo bal dee wax wanaaguu laba imanaya ayuu ula imanayaa ismigii siuu isagaba ilaaliyo ama ismiga iska ilaalintii laakiin halkan maxaan kuba fasiraynaa waayo waxaynu ku soo marray kitaabka bilowgiisii uun xadiidkii badulwaxyi aynu ku soo aragnay markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaaru xiraa kaana yataxanathu allayaaliya dawaat alcadad ayuu godkaa markaasaa muxuu ku fasiray zuhri baa tafsiirkaa laha aynu soo marree wahuwa tacabudu tacabud buu kuwa fasiray imanka halkan markaa maxay noqonaysaa waa wax uu taqarub ahaan iyo tabarur ahaan iyo baldaaco iyo wanaagfan iyo samalfal uu laba imanayo isagu waqtigaa jaahiligii fi ljaahiliyati oo min sadaqatin sadaqa aw cataaqatin sadaqa uu la baxayay aw cataaqatin waa litanwicun ama xoraynba waayo halkan awdaa inoo dhacday malawasa dhacday kolley waxaan filayaa qolooyin kaleo kitaabka imaamka ama xadiidka laba wadaagsaday iyaga halkooda waxaaba dhacay ama riwaayo dambe oo kitaabka kuwa dambaysaba waxaa meeshii dhacday halkan wowda iyo labada meeloodba wowda mee awda wowbaa dhacday kitaabkaanay kuwa dambaysaa taasi waayo xadiidka waa soo yar celcelin doonaa waata arqaamtiisuba inoo taalla markaasoo laba idhaa min sadaqatin aw cataaqatin halkan bay min silati raimba halkan baa waxaa dhacay min sadaaqatin wa cataaqatin wa silati raximine ee bal waxa weeyaan isagu waqtiyadaa hore intii aanu islaamin addoomo badan buu xoreeyey oo barhkoodii ilaa laba boqoliyo ay gaadhsiiyaan sadaqo kaloo badanna waa bixinayay sadaqadiisa waxaa kaba mid ahayd inuu dee ama dadka munqadiciinta u baahan gaadiid iyo waxyaalo in badan uu kuwaa siin jiray baaba kaba mid ahayd qaraabo uu xidhiidhinayna way jireen waana dee saan xalayba sheegaynay khadiija bintu khuwaylid baa cidda rumo oo xisaamkani waa khadiijo walaalkeeda waa ina khuwaylidba weeye waana saxaabi weyn oo waqtigii rasuulka ilaahay ama waa dadkii waaweynaaba u ah waqtigaa uu islaamay islaamkiisu haba dambeeye haddaba in qaraabo uu xidhiidhinay markii dambena wixii uu berigaa hore sameeyey oo dhan wax la mida ayuu filislaam sameeyey oo taasuu ahaabeen ee tii hore weydiinaya fahal fiiha fiigeeda ma ku sugan yahay waxyaalahaan hore u samayn jiray min ajrin wax ajriya faqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi aslamta waad islaamtay calaa maakii korki waa dee salafa oo adigoo dee kuba sugan oo ujeeddadu helay weeye salafa horeeye min khayrin khayr ah oo macnaa wixii kuu horeeyey ee khayra kaa xusuulkii iyo qabuulkii adigoo kuba sugan baad islaamto markaa macnuu xadiidku uu yahay waana ilaahay fadligii subxaanah wa tacaala walow ruuxu markaa uu yahay dee camalkiisii muslimba maahay aan laga aqbalahayn laakiin haddana wax wanaagsan hadduu samayn jiray uu intii uu dee noola haddana sooba islaamo wanaaggii uu hore u samayn jirayna waa loo qorayaa waa ilaahay subxaanah wa tacaala fadligii iyo taasoo macnaa wixii khayree uba horeeyey ee uu hore u sameeyey isagoo koobay isagoo helay qabuulkiisii ayaa aw ku ad islaamtay taas buu yidhi oo bal maalan waa taas kole aimo eegay inaanu ruuxan markaa aanay camal wax kaba ansax ahayn oo bal maalan ta'wiilaad kala duwan le ay kaba mid tahay waxa aad ficilkaa fiicaneed samaynaysay dibaac wanaagsan baad ku kasbatay oo tiibaa filislaam kuba anfacday ama in caadadaa fiicanay lahayd baaba dariiq iyo sabab kugu noqotay inaad sooba islaamto oo kale taas ama ammaan fiican oo ku hadhay filislaam baad taa hore kuba mudatay waxyaa la yidhi laakiin intaasoo dhan umama baahnine kolleyna xadiid kaleba waa kii ahaa dee ruuxu hadduu islaamo oo bal matalan isagoo dee waxyaala samaynayay dee waa wuxuu islaamaya calama waxaa dee khayrkee uu sameeyey oo kale waa loo qoraya ama wixii hore uu sameeyey xasanaadkii uu sameeyey waa loo qorayaa bal markaa waxa ay tahay ruuxii mushriga ahaa ee waxyaalo dee bal matalan tabarur iyo sidan qurbo uu ahaan laasaa sadaqadii iyo sila raxiim iyo umuuraha laba yimi hadduu soo islaamo ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iyo naxariistiisa waa u qorayaa ajrigii horena oo ajriga dambena waa uguba biirayaayo matalan taas bay noqon ee haddii aanu sooba islaamina waa taan leyna waxyaalaha noocaasi kolley adduunyada ayuu manfacadeed ku helaya laakiin aakhiro dee kagama horeeyaan oo aakhiro uguma tegayo wax ku anfaca baabu ajri اlkhaadimi idaa tasadaqa biamri saaxibi hayri mufsidin kolley waa meelo mucallaq ahayd aynu xalay soo maray iyo barhkood iyo axaadigu ayaa halkan imika isagoo inoo dhammaynaya imanaya marka baabkan iyo baabka ka dambeeya waa axaadiid isku mida kuba sugan labada baab markaas sibaan u wada sharxi doonaa waanaan israacinaynaa marka waxa weya baabu ajri lkhaadima wey ruuxii khaadimka ahaa bal ajriga iyo thawaabka uu helaya caddayntii baabkii weeye idaa tasadaqa hadduu sadaqaysto biamri oo maxaa waxaanu ku sadaqaysanayaa waa maalkii uu gacanta ku hayay waa khaasinkii waa ciddii uu khaadimka u ah xoolahoodii weeye maha xoolihiisay biamri saaxibii laakiin idan la-aan maha tani waa saaxibkiisii isaga saaxibkiisa ahaa xoolahan lahaa idankiisa iyo amarkiisa uu kuma sadaqaysto hayra mufsidin xaal uu yahay mid aan israaf iyo ifsaad aan kulaba imanahayn kolley quyuudka loo xadiidka la socdaa tama way noo iman doontaaye bal taa ajrigiisii u helayo macnaa waxa weeye ruuxii khaadimka ahaa ama dee isad imaka dadka maha addoommaba ee ama dee waqtiyadooda horena addoommabay ahaayeene wax gacanta ku hayay sayidkiisa ama mawlihiisan ama cidan kale uu shaqaynayaa leeyahay idan guudna haystay ama loo idmay inuu wax bixiyo haddii shuruudda inoo soo socotee dambe ama quyuuddaa lagaba helo walow aanay xoolihiisii ahayn laakiin haddana qeyb unbuu ka yahay shayga khayrka iyo daacadan mushaaraka ayuu meel kaba soo galay oo ajrigeedii waay leeyahay xadiidka markaa taasaa inooguma iman oo wuxuu yidhi xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jrيir can اlأcmaشh can abi waئli can masruuqi can caiشhaةa radي الlah canha qalat anaha qaalat qaala rasuul اllahi slى اllahu عalيyh waslm rasuulka ilaahi wuxuu yihi إida taصadaqat اlmarأaةu haweeneydu hadday sadaqaysato min طacami زawjiha waa ninkeeda cuntadiisii waa cuntadii gurigaba hayra mufsidatin mid wax fasaahadinaysa xaal aanay ahayn oo dee ifsaad iyo israaf iyo waxyaalaha caynkaasa maaha kaana laha waxaa u sugnaanaya ajruhaa ajrigeediio ajri bay ka heli sadaqada walizawjiha ninkeediina waxaa u sugnaanaya ajruhu dee waa ay ajruhu bimaa kasaba waxa uu kasbaday daraaddeedna isaga waxaan soo shaqeeye ajrigiisiibuu kuba yeelan walilkhaasini kii khaasinka ahaa waxaan gacanta ku hayay khaadimka uu kaba cabiray khaasimkuna waxaan nidhi waa dee farqiba uba dhexeeyo waa kan dee waxaan dee shaksi kale leeyay gacanta ku hayo uun khadimba yaan noqon oo ama jaanibkaa khidmadiisu ay kuba kooban tahay walilkhaasini isagana waxaa u sugnaaday milu dalik marka quyuudda inoo soo socotay xadiidka dambe inooguba imanaysa la eego haddii quyuuddaa la wada helo ajrigaasoo kaluu leeyahy bal waa xadiid labada baabna waxaan leenahay waa dee axaadiid keliya ayaa inoogu wada sugane waan siraacinayna xadaثna mxamed bn اlcalaaءi qaala xadaثna abu usamata can burayd bni cabdillaahi wa abi burdihii marka dhoweyd aan soo arkaynay can abi burdata can abi muusa can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal alkhaasinu lmuslimu ruuxa khaasinka ah waa ruuxaa waxay ee dee cid kale maalkood gacanta kuba haya almuslimu waa qeyd gaalkii uu baxayaa dee isagu daaco u ehel maaha alamiinu amiinka ah khaayinkii baa baxaya wax khiyaansanaya isagu alladii kaasoo yunfidu ama yunafidu labaduba dee waa rubaacu nafada iyo anfada waa isla macno fulinaya warubamaa qaala waxaabaa la arkaa inuu yidhi yucdii bixinaya ma umira bihi wixii la amray ayuu bixinayaa kaamilan xaalu yahay oo tanna waa dee aaminnimadiisii uu amiinkaaye wixii la amray ayuu bixinayaa isagoo dhan aan wax ka reebreebin oon dee isagii wax kala dhex bixin oon wax ka saarin muwafaran xaalu yahay waa kaamilnimadii isagoo taama dayiban bihi nafsu naftiisna ay fiican tahay oo ku ogoshahayoo macnaa tanna waa qeydka loo soo korodhayoo macnaa wixii waaba bixinayaa aaminna weeye laakiin wuxuu isleeyahay maxaa waxaan loo siinayaa iyo maxay tahayo wabatan meeshii niyadii baa markaa meeshii ka baxday niyadii daac ahaan iyo khayr ahaan baa kaba baxdayoo waba isagoo arrinkii diidan raalli ka ahayn dhici karta isagoo le malaha dee si waxa weeyaan tii diidan laakiin kolley waa ku qasbayo waa bixinaya marka taasoo kale iyadna ajrigi meeshuu kaba baxayaa dayiban bihi nafsu fayadfachu u dhiibaya ila ladii umira maaha ruux kale inuu la doonto iyadoo hebel la yidhi sii markaa uu mid kale dee u geeyo kii loo amray umira lahu bihi waa waxaan dee siintiisa kii loo amray axadulmutasadiqayn taynu soo aragne inoona xarakaysnayd axad ulmutasadiqiin aan lahayn waa taniya riwaayaadka bukhaari iyo muslimba waa tan imika iyadoo caadi inoo ah ay noo timi axad ulmutasadiqiini labadii sadaqada la baxay mid kamida weeyo dee isaguna waa mutasadiq kii xoolaa lahaana waa mutasadiq bal markaa laakiin xadiidka maxaa inooguma sugan quyuud baa inooguma sugan imika halkan ay markay noqoto imika ninkan isagu khaadimkii ahaa ama khaasinkii ahaa oo waa inuu muslim yahay horta kaafirkii meesha uu kaba baxayaa amiinna waa inuu yahay khaa'inkiibaa kaba baxayo dee khaa'inku waa dembiile waa ma'zuure isagoo ajribo markaa ma laha welibana wixii la amray buu isagoo dhan bixinaya haddii aan u dhammaynu wax ka reebay iyadna khaa'in buu noqday ajrigii waa ka lumaya taas oo kale weliba ta afraad naftiisina taas ayay munsharax ku tahay wanaagga la samaynayo khayrka la samaynayo markaas dee aanu halkan niyadii fiicnaydee taaco iyo taa aanu uba waayin baa tanna looba shardiyay kacaynkaas oo kale dee wuxuu noqonayaa axad ulmutasadiqiin oo ajrigii oo kale ayuu yeelanayaa laakiin haddii quyuuddaa laba waayo waa quyuud lagama maarmaana dee ajrigii ma helayo in kastaba wixii ha fuliyo sideedii haba u fuliye bal baabkii kale waa kan baabu ajri lmar'ati ina halkaa horeba haweeneydu way nooguma sugnayde haweeneyda ajrigii ay helaysay idaa tasadaqad hadday sadaqaysato aw adcamat waxbay sadaqay oo la baxday aw adcamat dee waa nooc qayb sadaqadii kaa mid a way quudisay cunto ayaaba cid siisay min beyti zawjiha waa gurigii ninkeeda maaha nafaqadeedii iyada la siiyey gaar ulahayd ma aha taasi waa waxeedii oo ajrigeedii iyadaa leh waa wixii dee zawjku uu lahaa ee dee ama guriga yaalla dacaam ahaa ama taas oo kale ayay wax ka bixisay hayra mufsidatin mid iyaduna wax baabiinaysa oo israafyo la imanaysa ama ifsaad aanay ahayne dee taa shaygan daacada ama khayrkeen israaf kuma sugnayn bixinaysa un ay tahay bal ajrigii ay helaysay ayuu baabkiisi yahay xadaana aadamu qaale xadaana shucbatu qaale xadaana mansuuru walacmashu way simayin markaa mansuur iyo acmash can abi waailin can masruuqin can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu calayhi wasalam tacnii waxaa ujeedaa idaa tasadaqat ilmar'atu min beyti zawjiha macnaa xadiidkii noomuu dhammayn ee waa kan xadiidku imika isagoo dhan waana dariiqoodiiba markaase xadaanaa cumar bnu xafsin qaale xadaanaa abi abihi xafs bnu khiyaas weeye qaadigii shahiirka ahaa qala xadaana alacmashu can shaqiiqin can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi idaa adcamat hadday quudiso almar'atu haweenaydu min beyti zawjiha guriga ninkeeda hayra mufsidatin mid wax fasaadinaysa xaal aanay ahaanin laha ajruha ajrigeedii bay leedoo u sugnaaday walahu isagana miluhu ajrigaoo kaluu leeyahay bimaa kasabsaynu soo maray walilkhaasini khaasinkiina milu dalika waa haddii dee iyadu ay la baashirto iyadu toosu ay uba dhiibtay khaasinka meesha uu kaba baxaya iyadii baaba dee ciddii kale khaasinka ahayd ayaabay u dhiibtay oo wixii isagiina bixiyey isagiina waxaa u sugnaaday dee marka quyuuddii aynu soo marray la eego milu dalika waa kaasoo kale waa ajri la mid aki xalayna waxaynu soo marray barhkood barhka kale ajrigiisa kama nuqsaaminayaanoo maaha qadar kan looga soo ajrigii ninku helay iyada wax loogama soo goynayo kanna wax loogama goynayo ee mid kasta ajrigiisa ilaah baa siinayo waa leeyahay lahu ninkii waxaa u sugnaaday ajrigii baa u sugnaado ajrigii bimaktasaba wa bisababi kasbi kasabkiisii uu soo kasbaday sababtii walaha iyadna ajrigi waa u sugnaaday bima anfaqat waa bisababi infaaqiha weeye infaaqa ay bixisay ayay iyadna kuba helaysaa xadiidkii baabka ugu dambeeya waa kan xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana jariiru can mansuuri can shaqiiqin can masruuqi can caaishata radia allahu canha can nabiyi sala allahu calayh wasalam waa xadiid duruqdii uune qaala anahu qaal idaa anfaqat ilmar'atu haweeneedu hadday bixiso min dacaami beytiha gurigeeda cuntadiisa ay wax ka bixiso hayra mufsidatin ifsaad la-aan haddii ifsaad meeshu yimaado israaf yimaado iyada taas dee ajri ma mudanayso oo wixii loo fasaxay maaha falaha ajruhaa waxaa u sugnaaday ajrigeedii weli sawji ninkiina waxaa u sugnaaday ajrigii bimaktasaba bisababi kasbihi wey walilkhaasini khaasinkiina milu dalika kaasoo kale ayaa u wada sugnaaday bal maalan bal kolley axaadiidii baabku sheekhu waa inoo dhameeyo xadiidkanna waa saddex dariiqo uu leeyahay xadiidkaa hore ayuunbuu baabka iyada inooguba wada sugan ee riwaayada ugu horreysan baanu laftigiisii aanu dhammaynba waxaana axaadiida dee xalayna waan soo ogaanay oo kolley waa ti aan lahaynna way inoo imanayaane inooguba wada sugan uun oo kale haweenaydii maaha nafaqadeedii u gaarkaydee iyada la siiyey waxay gaar u lahayd oo taas dee tasarufkeeduna way leedahay iyadaa ku tasarufaysa ajrigeediina iyadaa lehe waa wixii guriga yaalay ee gurigii bal matalan zawjka yaalay maalkiisinaba ahaa hadday bixiso xadiidka marka la eego ninka khaadimka amar baa kuba qaydnaayo biamri saaxiiba waa tan dee ay ahayd ma umira bihi kaamilan iyada imanka halkan amar iyo waxyaalahaasi kuma qaydna laakiin maxaa jira idan caama ayaa jiro dee kolley dadkuna cunto ama taa bisil ha noqoto ama tan kaleo cid baahan wax lagaba siiya haba noqoto waxaan dee keenayn ifsaadkan aan keenahayn oo dee raashinkii reerkao dad kalaba loo wada raro reerkiiba uu markaa bilaa raashin noqdo taa aan noqonahaynbe idankaa caamkii iyo curfigii baa jira oo haddii idan khaasi jirana waa gaar laakiin idankaa caamkaa iyo curfigaa layslaba yaqaanee intaa cidna aanay ku bakhaylahayn cidna aanay diidahayn baaba jirtaa idankii caamkaabay kuba bixinaysaa marka taa hadday bixiso iyaduna ajri baa ilaahay u qorayaa waana ajri dhan isaguna kasabkiisiibaa ajri ilaahay kuba siinaya bal taasba weeye oo axaadiidta imaka taasbaa iyada inooguba sugan inta badanna dacaam iyo infaaq iyo waxyaalahaasay kuba qaydneydoo aimada qaarkood ay leeyihin dee lacagtii oo kale iyo way ka duwantoo dhici karta waa lagu bakhaylaayo iyada idanka khaasay noqonaysaa laakiin iyaduba qadar yar hadday tahay oon taahiir lahayn nuqsaan ku keenayn reerkii dee waxaan filayaa shaksi shaksi mooye qadarka inaan laba diidina dee laakiin wixii roonaaye laakiin taahiir keenaya cibaaradan hayra mufsidatin iyo ayay noo soo gelaysaa laakiin meesha waxaa jira un xadiid tirmidi oo xasan yeelo oo kolley xadiidkaasna kitaabkeenna kuma sugnay tirmidi baa wariyey xadiidku waxaa laftigiisa guud ama macnihiisa guud ahaa haweeneydu yaanay bixinin macnaa waxaa waxa weeyaan dee gurigeeda iyo taas yaanay wax ka bixinin dee idan la-aan yaanay ugaba bixinin xadiidkaa waxaa la weydiiyey cuntadiina waa xadiidku ay kuba sugnaydoo daaka afdalu amwaalina maal buu ahaa cuntada iyadaaba maalkii kii uguba qiimo badnaaya taas baa xadiidkaa kuba yimi tiri midna waa xasan yeela aduu kolley culimmaduna alfaadaha yar yimi ee yar kala duwane xadiidka kuba yimi untay iyagu isugu geeyaan waxa weeye ee dadkuna horta isku mid maaha oo mid wax yar iyo waxweynba kuwa bakhaylayo la ogyahay baa jirto kuwa bakhaylayo taas dee xukum kaley noqon waxa weeye waxyaalihii dee la bixinayana way kala duwan yihiin oo wax dee waqci kuba yeelanaya ama dee waxa weeyaan xaggii marka la eega reerkii iyo nafaqadiisii ama nuqsaan weyniyo waa tan ifsaadka laguma saarayo ayay noqon waxyaalaha dee curfiga iyo daacad iyo taas bal matalan marka waxa weeyaan waxyaalihii cuntada ahaa ee bislaa iyada taas kalaamkumama jiro dee waa wixii laba bixinayay waxyaalihii kale bal matalan aantaa ahayn laftigan dacaamkee qaydhnaa wixii aan ifsaadka ahayn kolley axaadiista sida guud aan kaba qaadanayno imanka waxay noqonaysaa un iyadna shay jaa-isa weeye bal xadiidkaasna kolley wuxuu baabu noqonayaa ay culimmada kuba fasireen awqaadaha kala duwan ama dee axwaasha kala duwan iyo ashkhaasta kala duwani kolley xukum kala duwan bay keentaa oo waxna waxaa lagu kaaftoomaa curfiga caamkaayo idankii wuxuu noqonayaa curfiga guud ahaaneedoo haddii la ogyahay waxaan lagaba raaliya ama aan la diidayn ha waa lagu tasarufayaa weeye wixii dee bal matalan shaki meeshuu yimi ama la oga inaanu ruuxu ogolayn oonu diidahayna dee idan sariixa ayay uba baahanaysaa dee guud ahaanna kolley way baxaysaa wixii israaf keenaya ee bal matalan ifsaad keenaya ee bal matalan ama qarad kale loo bixiyaana meesha way kaba baxaysaa marka haddii dee umuurahaas ay saa noqdaan kolley ajrigiibay iyadna yeelanaysaa isaguna ajrigii waa yeelanaya midkoodna ka kale ajrigiisii ma nuqsaaminayo khaadimkii quyuuda laga helayna ajrigii waa yeelanaya baabu qowlihi laahi tacaala wallahu subxaana wa tacaala